bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeenii boqol iyo saddex iyo afartanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum haswatu najd duulimaadkii najd sida aan soo sheegnay dagaalkii uxud ee muslimiinta badan lagu laayay iyo ghaswatul axsaab oo inta laysu soo bahaystay ciidan aan weli lagu arkin jasiiradda carabta oo toban kun ah magaalada madiine lagu soo duulay intii u dhexaysay dhaqdhaqaaqii military ee la sameeyey ayaan ku dhex jirnaa waxaan ka soo hadalay sariyatu abi salama oo guul ku dhammaatay sariyatu cabdulaahi unays oo guul ku dhammaatay bacthu rajiic iyo bi'ru macuuna oo labadoodu maysan ahayn dagaal iyo military maysan ahayn dacwo baa loo baxay labaduna waxay ku dhammaadeen guuldarro ayay ku dhammaadeen iyo musiibo iyo jab khiyaano la khiyaanay muslimiinta haddana waxaa dhacday muddadaa iyada ah oo halka sano ahayd ee udhexay sanadka afraad iyo sanadka shanaad udhexaysa ghaswatu bani nadiir oon ka soo hadalay haddana waxaan ka hadlaynaa hadda waxaa inoo hadhay ghaswatu najd badr athaaniya iyo ghaswatu duumat ljandal saddexdaas ghaswatu najd maxay ahayd marka sa in la yidhaha unbaa fiican culimmada qaarkeed ghaswatu daatiriqaac bay yidhaahdeen laakiin waxaa hubaal ah daatiriqaac way dambeysay waan arki doonaa way dambeysaa ma ahayn sanadka afraad ee hijrada ma aysan ahayn marka taas sahwi ayay ku dhacday ghaswatu najdi ayaa la yidhaahdaa wabihada nasri guushan alladii guusha guushaasoo axrasahu ay gaadheen ama ay soo xaraysteen oo ay la soo galbadeen oo ay soo dheelmadeen inta baad dhihi kartaa almuslimuuna muslimiintu fii ghaswati bani nadiir duuna qitaalin dagaal la-aan wa tadxiyatin iyo dhibaato la-aan yaa tawadada waxaa dhidibada aastay oon la ligligin karaynin sultaanuhum awoodooda fil madiinati magaalada madiina cid dambe oo magaalada madiina isdhaqdhaqaajin kartahay ma jirtaba wa takhaadala waxaa ka waabtay oo maaragtay ka niyad jabay oon samayn karaynin dee wa takhaadala waxaa ka waabtay oo ku dhici waayey almunaafiqiuna munaafiqiintii biljahri inay caddaystaan caniljahri inay caddaystaan bikaydihim dhagartooda iyo shirqoolkooda wa amkana waxaa u suurto gashay lirasuuli rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisa an yatafaraqa inuu u gacan banaanaado inuu u gacan bannaanaado liqamci al acraabi reemiiga in madaxa laga garaaco reemiiga alacraab reemiiga in madaxa laga garaaco alladiina reemiigaasoo aadow dhibeen almuslimiina muslimiinta waa kuwii bacthu rajiic tobankii saxaabi ku dilay bi'ro macuunana toddobaatankii ku dilay kuwaas in madaxa laga garaaco bacda uxud dagaalkii uxud oo watawaahabu kusoo wada booday weeye kusoo wada booday kusoo wada booday oo kusoo wada goobtay calaa bucuuthi ducaati dadkii ducaadda ahaa ee loo diray inay diinta islaamka dadka gaadhsiiyaan yaqtuluuna iyaga oo laynaya rijaalaha raggeeda dadkii dacwada fii nadaalatin gunnimo iyo dullinimo iyo wa kufraanin iyo maaragtay jasaarnimo labadaas way kufraankuna waa jasaarnimada wa balaqad way gaadhay bihim iyaga aljur-atu dhiiranaanta ilaa an araaduu ilaa ay ka damcaan alqiyaama inay sameeyaan oo abaabulaan bijari ghaswatin duulimaad inay usoo jiidaan cala almadiinati magaalada madiine inay duulimaadba usoo hogaamiyaan fa qabla an yaquuma annabiyu intuusan rasuulku sala allahu calayhi wasalama isu taagin bita'diibi ulaa'ika kuwaa iyaga ah inuu soo edbiyo alqaadiriina ee khaa'imiinta ee asxaabta dhagray naqalad intaan kuwiibaa la gaadhin naqalad waxay soo gaadhsiisay ileyhi rasuulka istikhbaaraatu lmadiinati madiina madiine hadda waxaa laga wadaa dee muslimiinta rasuulka iyo muslimiinta sirdoonkoodii waxay soo gaadhsiisay bitaxashudi jumuucin ciidamo tiro badan oo is urursanaya taxashud waa is urursi jumuucuna waa ciidamo tiro badan oo is urursanaya jumuucilbadwi dheh iyo wal acraabi reemiyigii reemiyigii iyo rirbaadiyihii oo ka kooban min bani muxaarib wa bani thaqliba oo min khadfaana khadfaanka qabiil weyn aho marka jilbiyadiisa waxaa ka mid a bani muxaarib iyo bani thaclaba ayaa ka mid a kuwaas badwigoodii oo is urursanaya yaa loo soo sheegay rasuulka sala allahu calayhi wasalam fa saaraca nabiyu nabigu wuxuu ku dhaqsaday oo u degdegay ilal khuruuji in loo baxo nimankaas la aado yajuusu isaga oo xulxulaya dhinac dhinac kasta u xulaya kor iyo hoos fajaasu khilaali diyaari oo kala weeya sida aayadda kusoo aroortay waa dhul aad dhinac walba aad aad marto oo masxi baa hadda la yidhaha masxi oon meele laga tegin yajuusu fayaafi najd dhulkaas dusha sare ee najdi la yidhaahdo jidadkeeda oo dhan isagoo xulxulaya rasuulku wa yulqii ku ridaya buduura alkhawfi cabsida abuurkeeda ama shinnideeda waxa beerta lagu abuuro ee dhulka lagu abuuro abuur baa hadda yaa caan ah abuur laakiin soomaalida qaarkeedna shinni ay yidhaahdaan marka laba shinniyood baa jirto shinnida midho malabka samaysa iyo shinnada abuurka ee dhulka lagu shubo wuu shiniyeeyey yaa waxaa laga yidhaahdaa gaar ahaan ee galbeedka soomaaliya buduura wayulqi inuu ku rido buduura alkhawfi cabsida abuurkeeda ama shinnideeda fii af-idati ulaa'ika albadwi kuwaas reemiyiga a quluubtooda alqusaati ee aan naxariista lahayn xataa laa yucaadu si aynan ugu soo noqon laa yucaawiduudha si aynan ugu soo laabanin ugu noqonin manaakirahum waxyaabihoodii qurunka ahee xun munkarka ahaa ay sameynayeen oo dee asxaabtii ay dileen iyo weeye moogtahay ilaan munkar buu ahaa manaakirahum yaa lagu jamciyaa munkarka munkaraadna waa la yidhaha manaakiirna waa la yidhaha waa lagu jamciyaa xataa laa yucaawidu sayna ugu soo noqonin ama yn caadaba uga dhiganin manaakirahum falalkoodii xumaa allatii falalkaasoo dembiyadaasoo irtakabuuha ay hadda ka hor koreen ama ay la yimaadiin ama ay sameeyaan ay kusa irtakabuuha didda ikhwaanihim walaalahoodii oo min almuslimiina muslimiinta ah yacni dembiyadii ay muslimiinta ku sameeyeen wa adxaa waxay noqdeen al acraabu reemiyigii waxay ka mid tahay adxaadu waxay ka mid tahay akhawaatu kaano weeye kaano walaalaheed weeye adxa iyo saara iyo aad baa loo isticmaalaa wa adxa ay asbaxuu asbaxana waa isla mid wa adxa waxay noqdeen al acraabu nimankii reemiyiga ahaa alladiina kuwaasoo maraduu ka caadadhi ka caado dhigtay ama ka caado yeeshay cala annahbi boob iyo wasadwi dhac waxay noqdeen ay ka dhigteen laa yasmacuuna inaynan maqlaynin bimaqdami lmuslimiina muslimiinta imaatinkooda inay soo socdaan bimaqdami nebiyin muslimiinta soo socodkooda ay meeshooda u socdaan ilaa hadday maqlaan xadaruu way digtoonaan jireen wa tamanacuu waxay ku dhuuman jireen fii ru'uusi iljibaali buuraha dhaladooda cabsi baa ku dhacday wahaakadaa sidaasa arhaba almuslimuuna muslimiintu waxay cabsi geliyeen haadihi alqabaa'ila qabiilooyinkii almuqiirati ee weerarka soo waday wa khalaquu waxaa lagu daray oo lagu qasay waxaa lagu qasay bimashaacirihim dareenkoodii alrucba argagax baa lagu daray ayaa lagu khalday dareenkoodii yacni argagax baa lagu riday unbaa laga wadaa uma markaa kadib rajacuu muslimiintii way soo noqdeen uu rasuulku hogaaminayay ila lmadiinati magaaladii madiina aaminiina iyagoo badqaba waqad dakara markii intii aan horey sheegay ayuunbuu hadda rabaa inuu ku celiyo oo la yidhaahdo culimada qaarkeed baa qaswadan oo qaswatu najd la yidhahba waxay idhaahdaan qaswatu daat riqaac bay ahayd laakiin ma aha qaswatu daat riqaac way dambeysay intaa unbuu rabaa inuu sheego waqad dakara wuxuu xusay ama sheegay ahlulmaqaasi culimada wax ka qortay ee ka sheekaysa duulimaadyadii nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisiiba iyo wasiyari iyo culimada ka sheekaysa siirada oo aan duulimaadka keliyata ahayna taariikh nololeedkii nabiga iyo taariikh nololeedyadii asxaabta ka sheekaysa waxay xuseen bi hada sadadi duulimaadkan duulimaadkan arrin ku saabsan bay sheegeen waxay sheegeen ghaswatan duulimaad mucayanatan oo magac leh oo la cayinay oo ghasaaha almuslimuuna muslimiintu ay duuleen fii ardi najdin dhulkaas hawdka ah innaga hadda malaha najdi waa hawdkeenna innaga haddabata hawd hawd waa dhulka ugu weyn ee soomaalidu ay leedahay hawd baa la yidhaah dhulka ugu weyn maxaa jira wuxuu ka soo bilowdaa meesha sallaxaad la yidhaahdo oo hargeysa soddon kilomitr u jirta ilaa matabaan meesha la yidhaahdo inta u dhaxaysa yaa hawd ah dhinacan kalena wuxuu ka soo bilaabanayaa sheekh iyo meelahaas waxaanu ku dhammaanayaa toga jarar la yidhaahdo haddii hadda la iska dhaafo xuduudda juqraafiga ee hadda ama soomaalida dhexdeeda ah ama somaa yacni laakiin dhulka ay soomaalidu degto dhul ahaan iyo juqraafi ahaan dhinaca galbeedkana wuxuu ku dhammaadaa toga jarareed wuxuuna ka soo bilowdaa sheekh iyo meelahaas dhinacan kalena wuxuu ka soo bilowdaa meesha la yidhahdo sallaxaad ilaa matabaan dhulkaasaa hawd la yidhaah marka hawdkaasoo kale weeye najdu fii ardi najdin dhulka hawdka ah fii shahri rabiici althani bisha rabiici athaani aw jumaadi aluula ama jumaadi aluula oo sanata arbacin min alhijra ah wa yusamuuna waxay ku magacaabaan haadihi alghaswata duulimaadkan bighaswati daati riqaac ayay ku magacaabaan amaa wuquuci alghaswati duulimaadkan inuu dhacay bishaa iyada ah khilaala haadihi almuddati muddadaa iyadaa inuu dagaal dhacay fa huwa arrintaasi amrun arrin weeye arrintaasoo taqtadiihi ay keenaysay oy ka dhigaysay arrin waajib ah ka dhigaysayba duruufu lmadiinati magaalada madiina duruufta iyo xaaladday ku sugnayd in duulimaad noocaas oo kale uu dhaco waqtigaa isaga ah arrin waxay ahayd ay duruufta taagani keenaysaba ay qasab ka dhigaysay qasab maxaa jira ay saa u ahayd fa ina mawsima ghaswati badrin dagaalkii bader xilligiisi dagaalkii bader saddex dagaal bader baa jira badrin aluulaa badrin alkubraa badr athaaniya saddexdaas yaa jirta badr aluulaa waxaa la yidhaahdaa ghaswatu safawaan baa la yidhaha taas waan soo aragnay waan soo aragnay bilowgii maaragtay khasawaadkii rasuulka ayay ahayd ghaswatu safawaan baa la yidhaah nin la yidhaahdo kurz ibnu jaabir alfihri oo quraysha ayaa weerar badhcadnimo ayuu wuxuu ku soo qaaday duleedka iyo meesha xooluhu ay daaqaan ee madiina marka wuu cararay xooluu kaxaystay xooluu dhacay markaasaa laga daba tegay waa la gaari waaye waa laga soo noqday ghaswatu safwaan baa layidha meel safwaan la yidhaha baa laga soo laabtay marka taa badrin aluulaa baa la yidhaha badr alkubraana hade waa tii weyneeda beder ka dhacday ee gaalada lagu jabiyey badr athaaniyana sowma xusataan markii abu sufyaan uu sii baxayey uu ka dhaqaaqay goobtii dagaalka ee uxud inuu yidhi ballanteennu waa beder beder sanadka soo socda rasuulkana uu u sheegay asxaabta uu yidhi saasaa ballanayno marka rasuulku wuxuu rabaa inuu ballantii oofiyo sanadka afraad sanadka afraad ee ee hijrada in beder uu tagu rabaa marka inta beder lagu maqan yahay oo laga yaabo inuu dagaal xun noqdo wixii reemiya ah meelahan degan ee ee basar xun in la soo edbiyo weeye taasay marka arrintu keenaysa maxaa jira fa ina mawsima ghaswati badrin xilligii duulimaadkii beder allatii bedertaasoo kaanuu ahaa qad tawaacada biha tii uu kula ballamay abuu sufyaan abuu sufyaan xiina insiraafihi markii uu ka gadoomayey uu ka noqonayay min uxud uxud markuu ka gadoomayay uu yidhi halkaasaa ballani noo ah waqtigeedii kaana wuxuu ah qad iqtaraba kii soo dhowaaday wa ikhlaa'u lmadiinati magaalada madiine oo la banneeyo oo laga baxo oo ciidankii oo dhan intuu ka baxo beder la aado maca tarki lbadwi nimankii reemiga ahaa wal acraabi reebaadiyihii in loo daayo oo faraha laga qaado iyagoo ku sugan calaa tamarudihim amar diidadoodii amar diidadoodii iyo fallaaganimadkoodii iyo waqadrasitihim kibirkoodii iyo walkhuruuja in loo baxo limidli hada liqaa'i kulankan oo kale iska hor imaadkan iyo dagaalkan oo kale in loo baxo haadaas wuxuu ku dhacaysaa a badrin ithaani ayuu ku dhacaya in la aado beder oo ciidan weyn lala aado liqihii alrahiibi ee cabsida lahaa arrintaas inay dhacdo oo magaalada madiine loo daayo nimanka reemiga ahon oo reemiga la edbinin inta aan beder la aadin lam yakun muusan ahayn min masaalixa dano min masaalixi siyaasati alxuruubi dheh intaa oo dhan waa iswada haystaan lam yakun muusan ahayn min masaalixi siyaasati alxuruubi dagaalada maamulkeeda maamulkaas danaheeda wax maslaxadeeda muusan ahayn qadcan sinaba kuma ahayn marka waxaa la rabaa in ay muslimiintu u baxaan beder baa la rabaa xilligii lagu ballamay iyagoo ciidan xoog la leh magaalada madiinana aan dad looga tegin sidaas oo wax alla wixii dagaalba qaadi kara ee gaashaan qaadihi ay baxaan ilaan waxaa suurooday in dagaal weyn uu meeshaa ka dhace qorayshna waa la yaqaanaa siday u dagaalamayso marka in si ayna uga faa-iidaysan kuwa reemiyiga ihi yaa waxaa la rabaa reemiga in lasii caydhiyo marka arrinta noocaasi waxay ahayd duruufta ayaa ka dhigaysay arrin qasab ah oo waajiba ka dhigaysay bal iska dhaaf inaysaa kaana waxaa ah laabudda midii ay qasab tahay lagama maarmaan ay tahay meel looga leexda aysan jirin min khaddi shawkatihim nimanka reemiyiga ee rarbaadiyaha ah awoodooda awoodoodaas in cidiyaha laga guro wa kafi sharihim dhibkooda in la iska mooso oo ayna dib dambe maaragtay shar ula soo aadin magaalada qabla alkhuruuji intaan loo bixin limithli hadihi alxarbi alkabiirati dagaalkan weyn oo kale intaan loo bixin allatii dagaalkaasoo kaanuu ay ahaayeen muslimiintu yatawaqacuunahaa kuwa shinsanaya ama filaya wuquucahaa dhicitaankeeda yay filayeen fii rixaabi badrin bader dhexdeeda inay ka dhacayso intaas doodi kama taagnuu lehay intaan faallada ah waxaa wata mu-alifka kitaabka qoray wa amaa marka dagaalkaasi inuu dhacay oo najdi uu ka dhacay doodi kama taagna duruuftana way keenaysay arrin la rumaysanayo arrin qasab ah wey laakiin intaa la dhihi jiray qaswatu riqaac ayuu ka doodaya waxyaabuhu uga doodaya uu ku diidayana waatan way soo socotaa wa amaa ana tilka alqaswati inay duulimaadkaas allatii taasoo qaadaha uu hogaamiyey alrasuulu rasuulku uu hogaamiyey sala allahu calayhi wasalam fii rabiici alaakhir bisha rabiici alaakhir uu hogaamiyey ow amase jimaadul uulaa jimaadul uula uu hogaamiyey sanata arbacin min hijra sanadkii afraada hijrada taasi inay hiya qaswatu daati riqaac tahay falaa yasixu sax ma aha taasi taasi wax jira ma aha maxaa jira fa ina qaswata daati riqaac duulimaadka la yidhaahdo daati riqaac shahidahaa waxaa ka qeyb galay abu hurayra abu hureyra ka qeyb galay wa abu muusa alashcari ayaa ka qeyb galay radi allahu tacaala canhuma wa kaana wuxuu ahaa islaamu abi hureyra islaamu abi hureyrana wuxuu islaamay qabla qaswati khaybar dagaalkii khaybar un waxay ka yar biayaamin maalmo dagaalkii khaybar uun maalmo wax ka mid a maalmo ayuu ayuu islaamay khaybarna waxay ahayd dee waadan bay ahayd sanadkii lixaad ama toddobaad meelahaasay ahayd ee hijrada sida oo kale wa kadaalika sidaasoo kale abuu muusa alashcari radi allahu tacaala canhu waafaa wuxuu u yimid annabiya nabiga bikhaybar buu yimid isagoo ka yimid ardi lxabasha isagoo ka yimid wa idan haddaba faqaswatu daati riqaac duulimaadka daatu riqaac la yidhaahdo bacda khaybar khaybar dabadeed waaye khaybar khaybar bay kasii dambaysaa wayadullu wuxuu ku tusin waxaa ku tusinaya calaa ta'khuriha inay ka dambaysay can sanati raabica sanada afraad inay ka dambaysay waxaa ku tusinaysa ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalam sallaa wuxuu tukaday fiiha qaswadaas la yidhaahdo daat riqaac salaata alkhawf ayuu tukaday salaadii cabsida wa kaanad waxay ahaydna awalu sharciyati salaati alkhawf jidaynta la jideeyey salaada cabsida ama salaatlkhawf waxay ahayd fii ghaswati cusfaana dagaal cusfaan la yidhaahdo ayay kusoo degtay aayadda sharciyeynaysa in salaatlkhawf la tukado walaa khilaafa doodina kama taagna ana ghaswata cusfaana duulimaadka cusfaan ee ay kusoo degtay ee salaatulkhawfka sharciyeynteeda kaanad in ahayd bacda alkhandaqi khandaq inay ka dambeysay ghaswat alkhandaq inay ka dambeysay wa kaanat khaswat alkhandaq waxay ahayd fii awaakhir sanati alkhaamisa sanadka shanaad ee hijrada aakhirkeeda ayay ahayd adigu calaa kulli xaal wuu ku faagtay sheekhu waxa weeyaan ghaswatu najdi yaa saxa duulimaad ghaswi oo lagu soo idbiyeen mankii reemiga ahaa si ayna magaalada ugu soo dhiiranin marka ay ciidanka islaamku ay u baxaan ghaswatu badrin athaaniya markay u baxayaan intaasay ujeedadu waana laga gaadhay cabsi baa lagu riday way wada kala carareen meel kastoo ay maqlaanba marka dib damba niman usoo aadaya ma ahayn laakiin ghaswatu daati riqaac ma ahayn maxaa jira ghaswatu daati riqaac waxay ka dambeysay ghaswatu lkhandaq bay ka dambeysay ghaswatu lkhandaqna waxay ahayd aakhirkii waxay ahayd sanada shanaad ee hijrada waxaana ka qeyb galay abu hureyra iyo abu muusa alashcari abu muusa alashcari iyo hureyrana abu muusa alcasharin rasuulka wuxuu ugu yimid khaybar abu hureyrana maalmo ka hor unbuuba islaamay marka taas intaasaan uga baxaynaa waxaan haddana ka hadlaynaa ghaswatu badrin athaaniya waxaan horu sheegnay ghaswatu badrin aluulaa waxay ahayd ghaswatu safwaana markii ninkii kursi uu magaalada soo weeraray ee bidcadka ahaa ee la caydhsaday ghaswatu badrin alkubraa waa midii yowm alfurqaan la yidhihee gaalada lagu laayey laguna soo jabiyey ghaswatu badrin athaaniyana waxa weeyaan dagaalkii uxud markuu dhammaaday yaa abu sufyaan baa wuxuu yidhi ballan waxa inoo ah sanadka soo socda alcaamil qaalim qaabil sanadka soo socda beder inaynu isugu nimaadno marka muslimiintu way tageen iyaga oo xoog bay ku tageen mushrikiinta way cabsadeen ama abu sufyaan iyo quraysh way cabsatay meel marra dahraan layidhaha markay timid bay iska kala cabsatay markaasaa muslimiintu intay intaasoo maalmood joogeen oy hanimaysteen oy alaabtooda gateen waa meesha waa meel suuqahe yay la soo laabteen guul taasna cabsi ayaa kusii abuurtay gaalo oo idil ghaswatu badrin athaaniya walamaa markii khadada uu guray ama jaray almuslimuuna muslimiintu ay jareen shawkat alacraabi nimankii reer baadiye ahaa xooggoodii ay cidyaha ka jareen wa kafkafu ay iska mooseen sharahum dhibkooda akhaduu waxay bilaabeen yatajahasuuna inay isu diyaariyaan limulaaqaati caduwihim alakbar cadowgooda weynanka badan oo quraysha ama ree maka ah inay nimankaa iska hor yimaadiin maxaa jira faqad istadaara waxaa soo wareegay alcaamu sanadkii wuu soo wareegay wa xadara almawcidu ballantii iyo madashii la qabsaday yaa timid ballantiibaa timid almadruubu ee la qabsaday maca qurayshin quraysh ballantii quraysh lala qabsaday yaa lasoo gaadhay fii ghaswati uxudin dagaalkii uxudna ballantii la qabsaday wa xaqa waxaa dhab ah oo u sugnaaday limuxamedin muxamed iyo wa saxbihi asxaabtiisa an yakhrujuu inay baxaan taasaa ku habboon oo waajib ku ah maxaa jira liywaajihu si ay uga hortagaan abaa sufyaana abaa sufyaan iyo wa qowmahu qoladiisa ay uga hortagaan wa an yudiiruu inay wareejiyaan oy maamulaan baa laga wadaa adiga an yudiiru maxaa jira mudiir idaaraba la yidhaahda maamulka idaara sow lama yidhaahda waa wax la wareejinayo oo oo kale wa an yudiiruu inay wareejiyaan ama maamulaan arxal xarbi dagaalka dhagax shiidkiisa karatan ukhraa mar kale xataa yastaqira alamru ilaa arrintu ay ka degto oo ay ka sugnaato waxaa laga wadaa guushu ay ka raacdo qola ay adkaato xataa yastaqira alamru talada iyo maamulka iyo gacanta sare xa- si ay qolo u raacdo weeye liahda alfariiqayni labada qole ishaya ee qolena uu nabigu hogaaminayo qolena uu abu sufyaan hogaaminayo midkooda wadada saxda ah ku taagan inay arrintu u sugnaato iyo wa ajdaruhumaa ka ugu mudnaansho badan bilbaqaa'i inuu sii jiro kow fa fii shacbaana bisha shacbaan sanata arbacin ileen shacbaan bisha shacbaan shuwaal bay dhacday tii hore soo maaha fa fii shacbaana bisha shacbaan sanata arbacin min alhijra sanadka afraad ee hijrada oo ku aadanaa janawari ama yanaayir sanata sitomiya sita wacishriin lix boqol iyo lix iyo labaatan miilaadiyada kharaja rasuulullaahi rasuulka ilaahay ayaa baxay bishaasaa la qabsaday shacbaan baa la qabsaday marka shacbaantii buu tegey limawcidihi ballantii ayuu rasuulku u ambabaxay fii alfin wa khumsumia oo ciidanka igu weynaa oo muslimiintu ay yeeshaan ilaa xilligaas kun iyo shan boqol beder shan boqol bay ahaayeen waad ogti saddex boqol bay ahaayeen iyo- iyo iyo saddex iyo toban beder intaasay ahaayeen uxudna maxay ahaayeen toddoba boqol bay ahaayeen toddoba boqol oo keliyeet ayay ahaayeen hadda sanada afraad shacbaan bisha oo sanada afraad ee bisha shacbaan wuxuu la aaday rasuulku shan boqol iyo konton oo dadkii soo wada islaamay wa kaanat waxay ahayd alkhaylu farduhu cashara afraasin waa fardihii ugu badnaa oo helaan muslimiintu uxudna hal faras may haysanin bederna laba bas bay wateen wa xamala waxaa xambaaray oo siday liwaa'ahu calankiisana caliyu bnu abi aalib wastakhlafa cala almadiinati magaalada madiinana wuxuu uga tegay cabdullaahi bnu rawaax rawaaxa wantaha wuxuu gaadhay rasuulku ilaa badrin beder ayuu gaadhay fa aqaama biha iyada ayuu ku nagaaday yantadiru lmushrikiina isagoo mus- nimankii mushrikiinta ku sugayay haddaan marka kaamirada u leexino dhinacaas iyo maka aan la fiiriyo aan aragno haddana iyagiina wa amaa abu sufyaan ninka la yidhaah fa kharaja wuu soo baxay isna maka ayuu ka soo baxay fii alfayni laba kun isagoo wata oo min mushrikii makkata maka mushrikiinteeda ah markasta weli waxaa badan mushrikiintaa badan laakiin muslimiintuna waa shan boq- boqo- ee, ee, kun iyo shan boqol kuwana waa laba kun wa macahum waxay wataan khamsuuna farasan konton faras ayay wataan muslimiintuna toban bay wataan xataa inta xataa intaha ilaa uu ka soo gaadho ilaa mari dahraan meel layidhaha mari dahraan oo calaa bucdi marxalatin maalin socod u jirta min makata magaalada maka maalin socod u jirta fa nasala wuxuu ku furtay bimajanna meel majanno la yidhaahdo oo waxay tahay maa un biyo waa ceel oo fii til- fii tilka naaxiyati dhinacaas kharaja abu sufyaan wuu soo baxay min makata maka ayuu ka soo baxay mutahaaqilan isagoo cagajiidaya oo yufakiru ku fikiraya fii cuqba alqitaali dagaal lala galo maca almuslimiina maca almuslimiina lala galo cidhib xumadiisa muxuu ku dambayn doonaa wuu cabsaday waqad akhadahu abu sufyaan waxaa qabtay oo la wareegayba alrucbu argagax ayaa la wareegay wastawlat waxaa gacanta ku dhigay calaa mashaacirihi dareenkiisii alhaybatu baqo baqdin wa mus- oo muslimiinta ka baqanayo falamaa markii nasala uu degay bimari dahraan meesha mari dahraan layidhaha markuu ku s- ku furtay khaara dhulka waxaa ku dhacay casmuhu niyadiisi niyadiisi oo dhan baa jabtay faxtaala wuxuu siraystay uu xeelad iyo tab iyo marmarsinyo uu u samaystay faxtaala waatan marmarsinyo wey faxtaala wuxuu marmarsinyo u raadiyey lirujuuci inuu iska laabto uu maka iskaga laabto wa qaala wuxuu ku yidhi liasxaabihi nimankii la socday wuxuu ku yidhi yaa macshara quraysh war qurayshay laa yasluxukum idinma habboona inaad dagaal aadaan ilaa caamu khisbin sanad barwaaqa maahne kaasoo sanadkaa barwaaqada ahoo tarcawna fiihi aada daajisaan awrtii waxaad wadataan ashajara dhirta wa tashrabuuna aada cabtaan fiihi isaga allabana caanaha wa ina caamakum sanadkiina haadaa oo kanihi caamu jadbin waa sanad abaara wa innii anigu raajicun waa noqonayaaye makaan iskaga noqonaya farjicu iska laabta wayabduu waxaa muuqda ana alkhawfa cabsidu walhaybata baqdintu kaanad inay ahayd mustawliyatan mid gacanta ku wada dhigtay oo haysato oo qabsatay calaa mashaaciri iljeyshi ciidanka dareenkiisa oo dhan aydan haddana faqad rajaca annaasu dadkii way iska wada laabteen walam yubduu ma aysan muujinin ayi ayi mucaaradatin wax ka hor imaada lihada ra'yi ra'yigan oo abuu sufyaan soo jeediyay oaan iska noqonno cid ka hor timid ma jirin walaa ayu israarin ku adkaysi wa ilxaaxin ku adkaysi waa isla midkii uunoo calaa muwaasalati sayri socodka in lasii wado liliqaa'i lmuslimiina muslimiinta si loola dagaalamo wa ama marka nimankii saasay u jabeen khalaas way noqdeen wa ama almuslimiuna muslimiintii fa aqaamuu waxay ku nagaayeen bibedrin magaalada beder thamaaniyata ayaamin sideed maalmood yantadiruuna iyagoo sugaya alcaduwa cadowga wa baacuu waxay iibiyeen ama gadeen maa macahum waxay wateen oo min atijaarati ganacsiga fa rabixuu markaasay macaasheen bidirhamin dirhamayni halkii dirham laba ayay ku macaasheen yacni boqolkiiba laba boqol ayay shay kasta ka macaasheen uma rajacuu way laabteen ila almadiinati magaalada madiina ayay ku laabteen waqad intaqala isaguu kusoo wareegay zimaamu lmufaaja-ati arinta bilowgeeda iyo maamulkeeda hogaankiisu ilaa aydiihim gacantooda uu kusoo wareegay gacanta sare iyagaa leh marka la dagaalami iyo markaan la dagaalamayn iyo sida la yeeli nimanka haya hogaanka waa iyaga waqad intaqala ilayhim waxaa usoo wareegay oo gacantooda soo galay zimaamu lmufaaja'ati kadinta laysku kadiyo iyo weerarka marka laysweerari iyo markaan la ysweeraraynin gacantooda ayuu kusoo wareegay wa tawadadad waxaa xididaysatay haybatuhum baqdintii laga baqayaybaa fi nufuusi nafyaalka o dhan ku xididaysatay wasaaduu sayid bay ka noqdeen madax bay ka noqdeen gacanta sare iyagaa leh cala almowqifi xaaladaha taagan oo idil iyo wixii la isku hayay wa tucrafu waxaa loo yaqaanaa hadihi alghaswatu duulimaadkan bibadrin ilmawcid badertii ballanta wa badrin athaaniya badertii labaad wa badrin alaakhira badertii dambaysay wa badrin asuqraa badertii yarayd intaba waa la yidhaahdaa marka taasina waa sidaasoo waxa weeye ballanta la qaado suu rasuulku ugu adagyahay waaye waxayna noqotay nasri iyo magac ayay usoo heshay muslimiinta abu sufyaanna jabkaas ayaa ku dhacay wallahu subxaanahu wa tacala aclam